tababarkan gaarka hay-adda arnaayo korunqaadowka iyo xoojinta awooda maamulka kormeerka qiimeynta iyo dabagalka qorshaha iyo qobati waa ahaa qiimeynta iyo dabagalka wasaaradaha dowladda jubbaland aqoon kororsigan iyo weliba uu soo dareeri doonay muddo laba maalin e welina ku qeybgalaya mas-uuliyiinku shal dareertay wasaaradaha dowladda jubbaland welina qaban qaabiday wasaaradda qorsheynta maalgashiga jubbaland agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga jubbaland ayaan la xuseen maxamed weliba uu soo sharxay muhiimada tababarkan uu samaynaya dowlad goboleedka jubbaland iyo walyaabo markaasi la ka barada doonaa farxadiina waa inaad nagala soo qayb gashaan tababarkan mnega ah ee kormeerka iyo dabagalka iyo qiimeynta tababarkan oo aan ugu talagalnay wasaarad qorsheyn ahaan inaanu siino waaxyaha balaaninka qorsheynta iyo waaxyaha dabagalada iyo qiimeynta wasaaradaha jubbaland waxaa ogsoon tihiin shaqada dabagalka iyo kormeerka waxaa jubbaland mas-uul oga wasaaradda qorsheynta wasaaradda qorsheyntana shaqadaas ma qaban karto iyadoo aysan la shaqayneyn waaxyihii arrimahaas ay quseeyeen oo wasaaradaha kale ee dowladda jubbaland ka tirsan waxaan rabnaa inaynu xiriir toosa oo wada shaqeyneed ee labada waaxda wasaaradda qorsheynta iyo waaxyihiinaba wada qaataan tababarada noocan oo kale ana waan dardargelin doonnaa waxaana jiri doonno inaan xataa qayb ka mida wasaaradaha marba intii suuragal ah inaynu tababaro dibadda u qaadno oo magaalada bannaankeeda ah hadday tahay caasimadda dalka iyo bannaankaba oo aan rabno in dabagalada mashaariicda ay noqdaan wax ku ool ah waxaa ogsoontihiin mashaariicda dowladda jubbaland iyo shacabkeedaba magacooda lagu keenayo waxay u baahan yihiin markay dalka imanayaan oo wasaaradda qorsheynta soo maraan oo loo soo gudbiyo wasaaradihii arrimahaas ay qusaysay hadday caafimaad tahay hadday biyo tahay hadday beera tahay hadday xanaano xoolo tahay in wasaaradahaas iyaguna ay mashruuca la dhammaystaan inta uu socdo kadibna hadhow qiimeyn guud lagu wada sameeyo oo wasaaraddii qorsheynta iyo wasaaradihiiba ama wasaaraddii line ministriga u ahayd inay wada qiimeyn ku sameeyaan marka tababaradaas tababaradan waxay naga saacidi doonaan in mashruuca markaan wareejinno ay wasaaradihii ka shaqaynayaan in mashruucii uusan dhimanin dabagalkiisii isla xisaabtankiisii uusan dhimanin oo aad gacanta kusii haysaan marka tababarada waxaan arkayaa in mid ka mida ay ku qoran tahay project cycle management oo ah mashruuca inta uu socdo in gacanta lagu haayo waxaa laga yaabaa saddex sano laba sano afar sano shan sano inuu yahay wasaaradda line ministriga mashruuca marka gacanta ku haysa inay waaxda mnega ee wasaaraddaas iyo waaxda planninka inay gacanta ku hayaan waxaa jiri karta wasaaradu waxaa jiraan filaya wasaarado planninka iyo mnegu isku jiraan iyo wasaarada u kala baxsan yihiin marka waxaan rabnaa tababarkan kii koowaad ee aad qaadan doontaan sanadkan weeye laakiin waxaa qorshaysan waa taxaane tababaro ah isla bishan gudaheeda january baan mid kalena qaban doonaa waxaan rabnaa ugu dambeyn inaynu wasaaraduhu ku wareejinno xataa frameworks ay ku shaqeeyaan oo ay mashaariicda ku dabagalaan hadhow dambe waxa aanu la xisaabtamayna wasaaraddii noqonaysaa ee ma noqonaysa hay-addii xataa waxay naga saacidaysaa wasaaradda inaan weydiinno mashruucaanaan kugu wareejinnaye xaguu kuu marayaa maxaa maxaa qiimeynoo samaysay wasaaraddu marka inay u kala samayso xataa mashruuca hay-adda markay u imaato inay dhahdo kuwataliyaan samaynaynaa by monthlyaan samaynaynaa ama by annualanu samaynayna lixdii biloodu maraan qiimeyn samaynaynaa saddexdii biloodu mar baan samaynaynaa labadii bilood mar baan samaynaynaa kadibna mashruuca si sanadla ama laba sanadla waxaa jiri doona joint supervision wax la yidhaahdo wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradihiiba wada qaban doonaan insha allah dowlad goboleedka jubbaland iyo weliba iyo dadaalanka jartay sideen iska hirfadey dhammaan hay-adaha dowlad goboleedkaasi si oon wada shaqeyn islamarkaana iyo koran qaadan adeegowka bulshada ku noola deegaanada maamulkaasiya